asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khayrta qiimaha wadanaga dhexdhidhaa meel kasta oo dan iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali diaspri news dot com kuna soo dhawaada war wixii dan iyo dibadda idinka henay habeenkan caawa warkuna caawa wuxuu idinka imanayaa istuudiyaha shabakadu ay ku leedahay magaalada hargeysa waxaana idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada qodobadan caawa idin haynana waxaa ka mid ah xisbiga cadaalada iyo daryeelka awcid oo si aad ah shaki xoogan uga muujiyey howlaha qarsoon ee ay u socdaan odayaa dhowaan ka soo kicitimay magaalada muqdisho madasha wadata shiriyo toosinta qaranka oo ku tilmaamay safarka odayaasha reer muqdisho ee somalilan mashruuc uu turkigu dabada ka riixayo xubno ka mid a qareenada iyo daneeyayaasha xuquuqda aadanaha ee somalilan oo maanta shirjaraad ku qabtay magaalada hargeysa ayaa si xoogan u naqdiyey hanaanka ay u shaqayso maxkamadda gobolka maroodi jeex dhinaca kalena odayaashii dhaqameedkii reer muqdisho ee dhowaanahanba ku sugnaa somalilan ayaa maanta gaadhay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal dhinaca wararka caalamkana madax afrikaan ah iyo hogaamiyaha shiinaha oo gobolka ku sugan ayaa maanta la filayaa in ay kala saxeedaan heshiis bilaayin doolar ku kacaya kooxda ka dagaalanta nigeria ee boko xaram oo burburiyey buundo labaad xilli lagu howleeyahay sababta bixinta hablaha ay qafaasheen akhyaarta qiimaa dhaawada naga dhexdhidha intaas waa qaar ka tirsan warar wixii caawaanide haynay oo kooban haatana kusoo dhawaada warkii oo fidsan xisbiga cadaalada iyo daryeelka mucaaradka ee somalilan ucid ayaa waxa uu calaamada su-aal weyn geliyey hawsha ay rasmi ahaan ay u socdaan oday dhaqameedka kasoo kicisabay magaalada muqdisho ee soomaaliya oo dhowaanahanba ku sugnaa somalilan gaar ahaan caasimada dalka ee muqdisho waa xus caasimada dalka ee hargeysa waxa uu xisbigu ku sheegay war-saxaafadeeda uu ka soo saaray xafiiskiisa guud ee magaalada hargeysa in odayaashan ay weheliyaan siyaasiyiin hore saraakiil aqoon-yahano ganacsata iyo madax dhaqameed waxaana ay intaas ku dareen in uu jiro qorshe ay wataan oo qarsoon wax kaloo ay sheegeen inay xisbi ahaan ogaadeen in hawshan ay dabada ka riixayaan dowladaha soomaaliya iyo turkiga ugu dambayntiina waxa ay soo jeediyeen dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen waxaa lagu yiri war-saxaafadeedka laga soo saaray xarunta guud ee xisbiga cadaaladii daryeelka ee ucid xisbiga cadaaladii daryeelka ee ucid waxa uu ummadda reer somalilan usoo jeedinayaa markii uu arkay waxa ay la socdaan odayaasha ka yimid soomaaliya qodob badan soo socda oo kale ah in xukuumadda somalilan ay cadayso mowqifkeeda dhabta ah ee ku aadan imaatinka odayaashan ka yimid soomaaliya dhinahaan ummadda iyo shicibka reer somalilan lagu jahawareerin mashruuc khatar gelin kara laguna majaraxa abaamin karo jiritaanka qadiyadda iyo madax banaanida jamhuuriyadda somalilan waxaana cod gaaban iyo mid dheerba ku sheegaynaa ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay xisbiga ucid in qadiyadda somalilan ay tahay lama taabtaan isla markaana ay tahay qadiyad shacbi in wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya u dhexeeyey aan loo bedelin isdhexgal shacbi oo siyaasadaysan ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedkaasi oo ay ku eekaato labada dowladood ee somalilan iyo soomaaliya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka cud waxa uu cadaynaya ayaa la yidhi in uu ka soo horjeedo wax wal oo lidi ku ah qarannimada midnimada iyo jiritaanka somalilan xisbiga cud waxa uu soo jeedinaya ayaa lagu yidhi gabagabadii in la joojiyo kulamada ay la yeelanayaan odayaashu qiimaha kala duwan ee bulshada reer somalilan war-saxaafadeedkana waxaa ku saxeexnaa kusimaha xogayaha guud ee xisbiga ahna ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga cadaaladaiyo daryeelka ee ucida cabdinaasir yuusuf cusmaan qodax dhinaca kalena madasho wadatashigai doosita qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa shijira-iyadoo maanta ay ku qabteen magaalada hargeysa waxa ay kaga hadleen mowqifkooda dhabta ah ee ku aadan odayaasha dhaqanka ee beelaha hawiye ee socdaalka ku jooga somalilan waxaa kale oo ay ka hadleen xadhigoo mas-uuliyiinta wargeyska hadsuf ee shalay maxkamadda xabsiga u taxaartay xubnaha kulankaas ka hadlay waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha madasha wadatashikai toosita qaranka mujaahid xasan guure iyo siyaasiga maxamed xaashi cilmi waxaana ay u soo jeediyeen odayaasha dhaqanka ee ka socda beelaha hawiye inay si degdega dalka uga baxaan weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii la xidhiidhay oday dhaqameedka iyo ganacsatada ka socota soomaaliya ee somalilan ku sugane odayaashii iyo ganacsatadii iyo salaadiintii ka socday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhawaanahana ku sugnaa somalilan ayaa maanta u kixitibay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal waxaana la sheegaya inay halkaas kula kulmi doonaan qeybaha bulshada sida madax dhaqameedka reer awdal ganacsatada iyo guud ahaanba qeybaha kala duwan ee bulshada joogitaanka odayaashan ayaa waxa uu dareeno kala duwan ka dhexgeliyay dadka reer somalilan oo badankooda ku dhakafaarsan xog la-aanta la xidhiidha odayaasha dalka ku sugan oo aan tafaasiil dheeri ah laga hayn marka laga yimaado inay sheegeen inay dalku u yimaadeen in ay somalilan wax ka bartaan kana bartaan habka nabadda iyo nabadeynta waxa kale oo aan la saadaalin karin si rasmi ana aan loo ogeyn waxaa ka soo bixi doona odayaashan howlaha ay ka wadaan somalilan iyo goobta iyo madasha ay ka sheegi doonaan wixii ay kala kulmeen somalilan xubno ka mid a qareenada iyo daneeyayaasha xuquuqda aadanaha somalilan oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa si xoogan u naqdiyey hanaanka ay maxkamadda gobolka maroodijo u martay xadhiggii ay ku riday guddoomiyihii wargeyska haatuf iyo tababtirihii wargeyskaasi xubnahani oo cod dheer ku sheegay inaanu jirin wax madax banaani garsoor ah oo somalilan ka jirta siday hadalka u dhigeen iyagoo xukuumaddana ku eedeeyey inay faragelin toos ah ku hayso labaha garsoorka dalka waxaa kaloo ay xubnahani su-aal halxidhaalo ah weydiiyeen bahda garsoorka oo ay sheegeen inay ka jawaabaan inuu madaxweynuhu bishii siiyo lacag gaadhaysa midkiiba shan kun oo dollar sida ay ku sheegeen shirkooda jaraa-id waxaana ka mid ah hadaladii mas-uuliyiintii madasha ka hadlay waaxda garsoorka waxaan usoo jeedinaya ha ka jawaabaan mushaharku madaxweynuhu yidhi war siinaayo keliya maxaynu ku wada hadlaynaa garsoorka madaxweynuhu wuxuu sheegay inay beer hal bil kasta shan boqoloo shan kun oo dollar lacag u dhiganta qaranka ka qaataan maalin halka shir jaaad ba qabtaan waxay yidhahdeen waxaanu qaadanaa baalkii wax faraguudkooda iyo waxaan masaarifayna saddex boqol garsoorku waa in madaxweynuhu hadduu been ka sheegayna ay sheegaan ma qaadana nagu shanta boqol kun ee dollar madaxweynuhu sheegay marka iyagu su-aasha madaxweynuhu waxqabadkii sanadka ee khudbadii dastuuriga ayd buu ku daray inay ma shan kun oo dollar qaataan kun iyo saddex boqol samayn marka lacagtaa dee ha sheegaan iyagu halka ay ku qaataan ama si mana madax banaanaan karaya garsoorku dastuurka somaliland baa u diidayana madax banaanadan oo si xeerarka wadanka u yaalo dhan baa u diidaya maaha miday gaar ku yihiin iyagu waa ka haysta waaxda fulinta waaxda fulintu inay fargelisa markasta labada waaxooda kale markaa dee dadkay ku xidhanta macnihi iyadoo xeer sharcigu aanu madax banaani badan siinayn dadkay ku xidhanta way jiraan garsooryaal soo maray halkan iyadoo laga liito oo wargeyska u xukumay jamhuuriya magdhow in la siiya maanta lama waayin kaade madaxda dalalka uganda tanzania ruwanda iyo suud sudan ayaa maanta la filayay inay heshiis wadajira la saxeedaan ra-iisul wasaaraha shiinaha oo booqasho ku tooga jooga dalka kenya hogaamiyaasha ayaa kula kulmi doona magaalada nairobi master lee uga master hogaamiyaasha ayaa kula kulmi doona magaalada nairobi oo master lee ay uga bilaabatay booqasho saddex maalin ah mas-uuliyiintana ayaa ka wada xaajoonaya arrimaha gobolka sida nabadgelyada amniga iyo horumarinta wadooyinka wadamada afrika kadib kulamada hogaamiyeyaasha waxaa la filaya in si rasmi ay u saxeexaan heshiis baayin lacag ah ku baxayso oo mashruuc ah lagu dhisayo khatareen oo aasaas u noqon doono kobaca dhaqaalaha dalalka kenya uganda iyo ruwanda dalka shiinaha ayaa tartan xoogan ugu jiray inuu door muuqda ku yeesho arrimaha afrika gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha oo haatan ugu tartamayo kulana tartamayo doorka maraykanka ee qaaradda waxaana ay dad badan oo falanqeeya siyaasadda afrika iyo isbedelada danaha wadamada shisheeye ay ku macneeyaan booqashada xilligan ee hogaamiyaha shiinaha inay tahay in u muujiyo hogaamiyaasha afrikaanka ah in aanay deeqda iyo waxsiinta wadanka shiinuhu aanay la mid ahayn sida shuruudaha ay waxbixintooda ku xidhaan wadamada reer galbeedku ay ku sheegeen inay wax ku qiimeeyaan heerarka dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha wadamada afrika waxaana dad badan oo afrikaan ah u muuqata mashaariic badan oo bilaayin dollar ay ku baxeen oo uu wakhtiyo kala gadisan uu shiinuhu ka hirgeliyay qaaradda afrika oo ay ugu madan yihiin dhinaca jidadka dhaadheer oo raadhiiska tayadooda muddo dheer la intifaacsado ugu dambayn tiina dadka degan waqooyi bari ee dalka nigeria ayaa sheegaya in koox looga shakisan yahay boko xaaraam inay burburiyeen buunto kale oo muhiim ahayd waana tii labaad oo muddo laba maalin gudahooda ay gooyaan meesha ay buuntadu ka qarxiyeen ayaa u dhow goobtii ay dhowr toddobaad ka hor ay ka qafaasheen in ka badan laba boqol oo gabdhood oo ciyaare iskuul ahaa kuna jira iskuul boodina oo ku yaalay waqooyi bari ee dalka nigeria talaabada kooxdan ayaa u muuqata farsamo cusub oo ay kugu dayayaan in ay ku xadidaan tallaabooyinka lagu soo furan karo gabdhaha ciyaala iskuulka ah haddii ciidamada nigeria amba dad kale ay doonaan inay ciidan aada u badan geeyaan goobta gabdhaha laga qafaashay waxay mari karaan dhulka oo keli ah haddaba jaridda goobihii la mari lahaa waxa ay dhibaato weyn ku noqon kartaa kooxaha raadinta gabdhaha ka qaybgelaya taas oo sii adkays sii adkaynaysa suuragalnimada in la helo hablihii yaryaraha ee laga qafaashay iyaga oo iskuol bodila ku jira iyadoo aan ilaa hadda la saadaalin karin amba aan la sheegi karin meesha ay hablahaasi ku dambeeyeen inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in ay suuragal tahay in lagala tallaabo wadamada jaarka ah sida cameroon iyo jaada waxaana iska soo dabadhacaya ambaareynta caalamiga ee ku haadan hablaha iskuulka dhiganayay ee la astuurtay waxaana ugu dambeysay oo falkaas foosha xun si koror u cambaaraysay marwada koowaad ee madaxweynaha maraykanka michelle obama iyadoo oo ku baaqday in si deg dega loo sii daayo hablaha yaryar xoriyadoodana si buuxda loo siiyo akhyaarta qiimaalaha wadanaga dhexdhida guud ahaan intaa waxaan kusoo ila xidhanaa war wixii dal iyo dibidba ayna ka haynay warkan waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warkan kaxiga horti waxaa idinkaga tegayaa dhinacii heesaha macmacaan
صوت لي باصو بانو بفوره المبسم